Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsana kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo xalay lagu dilay xaafadda waa beri ee magaalada gaarisa aiboa oo sheegtay in baaritaan ah lagu sameynayaa dilo la sheegay in laga geystay deegaanka embakaasi ismaamulka nairobi wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka ayaana warka idinkugu haynaa intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taariikhdan ay ku beegantahay saddex-iyo tobanka bisha toddobaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran wararka inaga soo gaaraya magaalada gaarisa ayaa sheegaya in xalay maqrabkii lagu magacaabay ibraahim cabdi maxamed sheekh digaale lagu dilay inta u dhexeysa xaafadda musuuri iyo xaafadda hodan iyadoona ah kooxo tuuga ah lagu soo waramaya in ay isku dayeen inay teleefoonkiisa ka qaataan kadibna ay ka takhalluseen waxaana ee dhacdadani xaqiijiyey wakiilka laga soo doortay xaafadda waaberi ama waaxda waabari ee magaalada gaarisa abubakar xaaji sugo isagoona ee tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka baxay wiilkaasi ee dhallinyarada ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xaafadaha ka tirsan magaalada ee gaarisa laga dareemaya cabsi ah in kooxa tuugaha ay dadka ay dhibaateeyaan wararka kusoo kordha insha allah wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan maamulka kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee dalka ipoa loo yaqaano ayaa gudagalay baaritaan la xiriira dilka qarsoodiga ahaa ee loo geystay shakhsiyaadka meydadkooda shalay laga helay goob qashinquub ah ay ku taalla xaafadda mukuru kuanjenga ee magaalada tan nairobi iyadoona in ka badan lix dumar ah lagu soo waramaya in laga helay aaggaasi dambibaarayaasha dalka iyo dhankooda waxay sheegeen in dhacdadani ay baaritaan ku sameynayaan wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in midad dhowr ah laga helay aaggaasi iyadoo sidoo kale baadigoob kale lagu howlan yahay tan ayaana keentay cabsi ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dad badan la weysanaa kuwaasoo qayb ka ahaa dibadbaxyadii looga soo horjeeday sharciga maaliyadda oo uu buriyey madaxweynaha dalka ee william ee ruuto boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ciqaab adag uu la kulmi doono qof walba oo xiriir wicitaan ah la sameeyo qof shabaab ah xitaa haddii ehel ama qaraaba yihiin madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay inay dembi tahay lamacaamilka dadka ku jira kooxda al-shabaab islamarkaasina looga digayo dadka soomaaliyeed inay la tacaamulaan kooxdaasi go-aankan cusub uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo horey dowladda federaalk soomaaliya u mamnuucday in lala macaamilo kooxda al-shabaab waxaana tallaabada ay noqonaysaa mid ah uu sheegay madaxweyneha in lagu sii xoojinayo amarka in wax macaamiil ah lala samayn karin kooxdaasi al-shabaaba haddaan eegana wararkii ugu dambeeyey ee dhanka caalamka wararkaynaga soo gaaraya bartamaha khaza ayaa sheegaya in shan qof halkaasi lagu dilay kadib markii ciidamada israa'iil ee weerar cirka ay ku qaadeen xaafad ku taalo ee lagu magacaabo diyaer albala iyadoona laga cabsi qaba in dhimashada ay sii kororto saacadii lasoo dhaafay ciidamada israa'iil waxay xoojiyeen duqeymaha dhanka cirka ah ay ka wadaan aagga di'ar albela halkaasi oo sidoo kale lagu soo warramayay inay jiraan dhaawacyo kala duwan iyadoo dhimashadana ay sare usii kici karto haddaan eegana dhanka ciyaaraha fiinaalka yuroga ayaa si weyn loo sugaya iyadoo habeen dambe fiinaalka sbain iyo sidoo kale xulka qaranka ingiriiska ay ku wada ballansan yihiin intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeenna internetka ciwaankiisu yahay waa www w sta fm c o k e